subax wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyo adalsane muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka subax saaka aan idiin ahno kuwooda ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo shir gaara la yeeshay saraakiisha amniga kaasi oo lagaga hadlayo howlgallada ka dhana dagaalamayaasha shabaab wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya biixi iimaan cige oo shir guddoomiyey kulanka guddiga qaran ee ka hortagga la dagaalanka lacag dhaqista iyo maalgelinta waxa loogu yeedho argagixisada weyne soomaali ah oo uu saygeeda uu ku dilay dalka turkiga faahfaahinno ka soo baxayo khasaaraha dhimashada ka dhashay fataadyada ku dhuftay qaybo ka mida gobollada soomaaliya oo sii kordhaya mid ka mid a beelaha soomaaliyeed oo shir ay ku yeesheen magaalada muqdisho ku taageeray howlgalka iyo gulufka colaadeed ee ka dhanaa dagaalamayaasha shabaab ee dalka ka soconayo maamulka gobolka banaadir oo tababar usoo aanilaadee tababar u furay lixdan macallimiin dugsi qur-aan kuwaasi oo tababarkoodu lagu soo xiray ugu dambeyn magaalada muqdisho akhbaaraadka dibadda aad warkayaga habeenaad ku dhegaysa warkayaga subax aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ugu dooroon madaxweynaha waddanka turkiga rajab dayib urdugan oo weerar ku qaaday mas-uuliyiinta dowla waa mas-uuliyiinta maamulka israa'iil
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal saaka waa jimco toddobiyo tobanka bisha nofembar sanadka laba kun saddex labaatan intaad maqasheen waxa ayeen qodobada warka iyaga subax saaka kuwooda ugu waaweyn markaana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan haddii aanu saaka ku bilowno wararkeena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xalay kulan la qaatay saraakiisha amniga kulankaasi oo madaxweynuhu guddoomiyey waxaa lagaga hadlay howlgalka ka dhana shabaab iyo weliba xoreynta dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa kulanka la qaatay saraakiisha iyo taliyayaasha ciidamada qalabka sida isagoo kala hadlay xaaladaha amniga dalka madaxweynaha ayaa ka dhageystay taliska ciidanka xooga dalka soomaaliya warbixin ku saabsan wejiga koowaad ee howlgalka xureynta kaasi oo ku tilmaamay in hirgelinta qorsheynta muddada dhow oo ay horseedo guulaha ay sugayaan shacabka soomaaliyeed ee ku aadan ciribtirka waxaa loogu yeedho khawaariijta sida lagu sheegay war lagu baahiyey villa soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa bogaadiyey dadaalada nafoornimada ee ciidamada qalabka sidee ee soomaaliya ugu istaageen xoreynta deegaanada ay gacanta ku hayaan al-shabaab ee islamarkaasina ay ku haarsan yihiin waxaana uu xusay in abaabulka xoogan ee dhinaca dadweynaha ay waxweyn ay ka tari karto halganka ka dhan ah dagaalamayaasha shabaab kulankan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu guddoomiyey lagaga hadlayay amniga guud ee dalka gaar ahaan arrimaha la xidhiidha xoreynta deegaanada ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha shabaab ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda difaaca dowladda federaalk ee soomaaliya mudane cabdulqaadir maxamed nuur taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sareeyagaas ibraahim sheekh muxudiin iyo taliyaha ciidanka badda xooga dalka anraadi raali ahaad waa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya sareeya guuto sulub axmed firin kulmadan ayaa qeyb ka ah qorsho lagu dardargelinayo dagaalka ka dhan al-shabaab kaasi oo haatan meel hagaagsan marayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulmadan uu la qaatay saraakiisha ciidanka xooga dalka soomaaliya dhinaca kale waxay imaanayaan iyadoo qeybo badan oo kamid a gobolada soomaaliya si xooli ay kaga soconayaan guluf ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab geesa kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino habeeney soomaali ah ayaa meydkeeda laga helay hoteel ku yaalo dalka turkiga iyadoo la wariyey inuu dilkaasi u geystay saygeeda haweeney lixyo labaatan sana jir ah oo aslahaan soomaali ah balse haysata dhalashada dalka u k ayaa lagu dilay gudaha dalkaasi turkiga ayaan maxamed dhooba ayaa meydkeeda laga helay hoteel ku yaalo magaalada istanbul sidaa ay qoreen warbaahinta turkiga waxaana dilkeeda loo adeegsaday sida ay sheegeen hay-adaha ammaanka bir yar oo la sheegay inay aheyd kashawiito oo uu adeegsaday shaqsiga ka dambeeyay dilkeeda dilkan waxaa si weyn loogu toonsan yahay inuu ka dambeeyey nin magaciisa lagu soo koobay axmed oo ahaa sayga gabadhani saraakiil ka tirsan qeybta dambi baarista ee booliiska dalka turkiga ayaa soo xiray ninkan magaciisa axmed lagu soo koobay waxaana la arkay iyada oo markaasi eh, booliisku gacanta ku dhigay ragga ninkaasi qoyska gabadha ayaa la sheegay in maalmo ka hor ama qoyskan ayaa la sheegay in maalmo ka hor ay ka yimaadeen magaalada london iyagoo dalxiis ahaan u joogay dalka turkiga lama ogi laaya haatan sababta rasmiga ee ka dambeyso dilkan soomaalida haweeneydan soomaalida ahayd ee dalka turkiga ku sugneed waxaana booliisku turkigu ay sheegeen inay baaritaan dheyri ah ay ku sameyn doonaan dhacdada tani ka dhacday magaalada istanbul ee dalka turkiga geesta kaleetana dhegeystayaal haddii aynu fiirino markani mid ka mid ah beelaha soomaaliyeed ayaa shilay ku yeesheen magaalada muqdisho waxa ay ku taageereen halganka howlgallada ka dhana dagaalamayaasha shabaab ee dalka ka soconayo wariyahayaga cabdisalaam juulo shaakir ayaa dhammaystiraya warbixinta warkan shir muhiim oo ay isugu yimaadeen waxgaradka aqoon-yahanada nabadoonnada saraakiisha ciidan wasiirada iyo xildhibaanada mid ka mid a beelaha soomaaliyeed kuna taageerayeen dowladda federaalk soomaaliya howlgallada xoreynta dalka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho beesha wacisle oo ka mid a beelaha soomaaliyeed ayaa shirkan qabsatay waxaana shirkan aaladda fogaan aragga ah kaga qaybgalay qurba joogta beeshaas dowladda federaalk soomaaliya ayayna ku taageereen dagaalka ay kula jirto al-shabaab ujeedada qabsoomidda shirkan ayaa ahaa cafis guud oo beesha dhexdeeda ah mideynta beesha iyo inay ka qayb qaadato xoreynta dalka gaar ahaan deegaanada ay degto iyagoona u mahad celiyey ciidamada macaawiisleyda ah ee dagaalka ku jira iyo in beesha si buuxda u taageerto dadaalada dowladda soomaaliya waxaana qur-aan akhris loo sameeyey ciidamadii ku shiiday dagaalka al-shabaab ay la galeen kuwii ku dhaawacmayna alla ayay kaga baryeen inay dhaawacyadooda bogsiiyo ugu dambeyn bulshada soomaaliyeed ayay ugu baaqeen inay u midoowaan la dagaalanka al-shabaab guud ahaanba ugu dambeyn warmurtiyeed dhowr qodob ka kooban ayaa laga soo saaray shirkaasi waxaan rabnaa eh, warmurtiyeedkii shirkii maanta ka soo baxay oo ahaa shirka wadatashiga waxgaradka beesha waceesle warmurtiyeed shirkaas ay isugu yimaadeen waxgaradka beesha waceesle islamarkaana ay qaab fogaan arag oga soo qaybgaleen qurbajoogta beesha ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay lix iyo tobankii bishii koo iyo tobnaad saddex laba kun iyo saddex iyo labaatankii lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana lagu falanqeeyay dood dheer kadib qoraalkan kooban ee soo socda kow cafis guud ay beesha dhexdeeda dal iyo dibad ka- ku heshiiyeen in ay beesha midnimada midnimada iyo ka qayb qaadato guud ahaan xoreynta dalka iyo gaar ahaan deegaanada ay degto waxa ay isla garteen in loo mahadceliyo ciidamada deegaanka ee macawiisleyda ee ilaa maanta u taagan dib u xoreynta deegaanada beesha waceesle in ay beesha si buuxda u garab istaagto dadaalada ay dowladdu ka wada dal dalka gaar ahaan xoreynta ka xoreynta khawaariijta afar beeshu waxay qur-aan akhris iyo duco u samaysay shuhadadii ku shahiiday dagaalada khawaariijta lala galay waxayna alla uga baryaysaa in alla ka bogsiiyo dhaawacyadii i- dagaalkaas wax ku soo waxyeeloobay beeshu waxay soomaali ugu baaqaysaa in ay u midoobaan la dagaalanka khawaariijta waxay beeshu samaysay guddi farsamo oo ay u xilsaareen arrimaha dib u xoreynta dalka gaar ahaan deegaanada ay beeshu degto beeshu waxay bogaadinaysaa qurbajoogta beesha waceesle oo soo qabanqaabisay munaasabadan quruxda badan waxayna sidoo kale u mahad celinaysaa madaxda kale gedisan ee shirka ka soo qaybgashay wabilaahi towfiiq aadaan u mahadsantihiin cabdisalaan juulo shaakir warbaahinta dalsan muqdisho aada uu mahadsan yahay waryahayaga cabdisalaam juulo shaakir geesta kaleetana maamulka gobolka banaadir ayaa tababar usoo xiray macalimiin dugsi qur-aan kuwaasi oo hore aan tababarkooda magaalada muqdisho ka furmay waryahayaga safuux cusmaan ayaa dhamaystiraysaa
ka gobolka banaadir ayaa maanta tababar usoo xiray lixdan macalin oo dhammaysatay siminaar kor loogu qaadayay xirfadda aqoontooda loona horumarin lahaa tayada macalimiinta dhiga dugsiyada qur-aanka kariimka ee magaalada muqdisho waxaa goobjoog ahaa kulankan gudoomiyaha gobolka banaadir iyo qaar kamida ku-xigeenadiisa waxaana ugu horeyn oo goobta ka hadlay qaar kamid ah culimmadii madashani ka qayb gashay iyo sheekh maxamed daahir gudoomiyaha akademiyada culuumta qur-aanka kariimka gobolka banaadir oo soo agaasintay tababarkan marka waxaa waaye ilaahay wuxuu qur-aanku leeyahay waqul icmaluu fasir lahu acmalakum rasuulu lmu'minuun qof walba waxay qabataa ilaahayna waa ogyahay waana arkaa rasuulkuna waa arkaa ee mu'miniintuna way arkayaan qof walbana wuxuu qabtaya lagu abaalmarin doonaa insha allah intaasaan rabaa inaan kusoo koobo jazaku llahu khayr aadaad umahadsantahay guddoomiye iyo ku-xigeenadaadaba akademiyadana waxaan rajeynaynaa anaga culimmada haddaana safka hore ayaan uga jirnaa aniga waxaa fadhiyay macalinkaygii xamar markaan dugsiga macalin xasaweyn raxmatullahi caleyhi wiilkiisa macalin cumaraa fadhiya marka dugsilowdaan ku jiray dugsi dugsiyadii ugu horreeyay oo taxfiidka la bilaabay anoo weli aan qaan gaarin dadka bilaabay baan ku jiray shariif ibraahim iyo macalin mukhtaara bilaabay dugsiga macalin mukhtaar anoo uga soo bilowday marka labadi dugsiya ugu horreysa taxfiidka mid ka mid a anuu wiil yaraan ahay macalin mukhtaar aan uga baxay macalin mukhtaar ah oo delibaax ah anu waxaan iska ahay nayl yaraan ahay markaas qaan gaarahayay marka khayrkan raggii soo aasaasay baa fadhiya marka madaxwe guddoomiye insha allahu madaxweynahana mustaqbalka waa noqon doontaa saan rajeynahay intaana macalin hortooda laga yidhi waxa waaye allah ku waafajiyo waanu kugu soo dhaweynaynaa insha allah jazaku allah khayr gudoomiye sheekh yuusuf xuseen jimcaale ayaa hirgeliyey markii ugu horreysay barnaamijkan dowladda ah jazaahu llahu khayran ayaan leenahay maalmihii ay dowladda socotayna culummadii iyo macallimiintii ducooyin ayaa ka socday marka insha allahu tacaala waxaan rajeynaya in ducadaas ilaahay u aqbalo waxayna codsadeen macallimiinta in la joogteeyo siminaaradan oo kale ayay codsadeen maadaama sheekha uu ka shaqeeyey barnaamijkan sheekh yuusuf xuseen jimcaale waa nin sheekha oon ku kalsoonahay ayay dhaheen macali macallimiinta codsigaasna insha allahu tacaala waa ay soo gudbiyeen in loo joogteeyo tababarada si ay uga faa'iidaystaan taas waa codsi tan labaad akaademiyada oo hadda la as-aasay oo maamulka gobolka banaadir ka mid ah waa akaademiyad ka shaqaynaysa culumta qur-aanka dhan walba waxay ka shaqaynaysaa dugsiyada qur-aanka kariimka waxay tababaraysaa macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka waxay ka shaqaynaysaa manhaj muqarar oo laysku raacsan yahay dad khubara inaan u inaan u bixino ee ay dejiyaan ee dugsiyada qur-aanka in lagu dhigo in awlaadda la tarbiyeynayo manhaj ay anfacayo oo aan manhaj mutatarrifa ahayn oo manhaj wasatiya ah in ay baraan barnaamijkaas inay ka shaqaysa ayaa loogu talagalay gudoomiyuhu caleyna jazaahu llahu khayran gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in koor loo qaado qur-aanka kariimka iyo qiraa'adiisa waxa uuna culimmadii kula dardaarmay inay dadka soomaaliyeed ka wacyigeliyaan xumaanta iyo waxa ka hor imaanaya diinteena suuban waxay wax ku barteen baktigii xaaraanta ay ay sheegaan in wax lagu sii barteen imtixaankan haystay ka mid tahay waxaan rabnaa marka haddii ilaahay yidhaahdo inaan uga gudubno sida laga dhawaajiyey inaan qur-aankii noolayno maxamed saacal hadday ka dhawaajinaya anaga barigii hore waxaa waaye hal qiraan wax ku baran jirnay oo looxa ku dhaga jirnay hadda laakiin hadday wuxuu bataan waxaa laga yaabaa in lagu jahawareero oo qofku is yidhaahdo berigaan masar taga wadaadna dushiyahayaan qur-aan u toosi maayo inuu inuu gofaan u qabaa ilaa waxaa waaye waxaa ugu programsan qiraa'adii halkaan aan ku bartee ilaa qiraa'ad kale nagu dushiyo waayaa markaasaa isku daya inuu toosiyo kadib aa markuu salaada uu ka baxay wuxuu yidhi wadaadkii toosinaya aawa markaasuu idin soo fiishaan dhahay markaasuu yidhi qiraa'ada saasay haduur waa maasantaa dhah kadib waxaan go'aansaday inaadan cidlo qor qur-aanka hadda hadday salaadan dushahayaan inaanu qof u toosin waxaan waxaa isira tobanka qira'a qira'a ka mid u akhri waayaa marka qiraa'adka badan waa fiican yihiin laakiin haddana waxaan ka baqaa in lagu jaawareero marka ha la dadaalo calaa kulli xaal waa mahadsantihiin duurkaa la adimo la aqrimay inaan waqti badan idinka qaadno ma rabno waa mahadsantihiin waxaana diyaar u nahay haddii ilaa yidhaahdo inta aan nool nahay oo aan joognaba waxa aan ku kordhi karno inaan ku kordhino ditoorkuna waa ku mahadsan yahay juhdiga iyo dadaalka uu ku bixiyey waxaan leenahay halkaas kasii ambaqaad xoogayna qur-aanka aan sugu geynaynaa culimadii qur-aanka intay nooli sheekh shariif sheekh shariif iyo intay joogaan akhyaarta intay joogaan oo qur-aanka caanka ku ahaaday waxaan qabaa in laga faa'iidaysto iyo culimada lamidka ah safiya cismaan cabdulle dalsan t v muqdisho
warkii subaxaad saaka kala socoteen raadiyo dalsida magaalada muqdisho akhyaartaana dhegeysataa waanagitaa cidda uu seego warka iyaga waxay dib kaga heli karaan baraha internetka nabadgelyo
wararka adla haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel